Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay tababar ku saabsan hogaaminta isbeddelka xubnaha golayaasha degmooyinka iyo mas'uuliyiinta dawladaha hoose. Tababarkan oo socon doona muddo saddex maalin ah ayaa loo qabtay qaar ka mid ah howlwadeenada dawladda hoose ee magaalada Kismaayo. Agaasimaha dawladda hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cadow ayaa ka warramay ujeedka tababarka.
Maanta waxaan u wadarsanahay oo fadhinaa tababarkii tababaradii soo socday ee barnaamijyadii dowladda gaar ahaan qeybta UA Habitat ee naga saacidaysay. Tababarku wuxuu noqon doonaa tababar saddex maalin ah runtii aadna muhiim u ah markaad fiirisaan mawduuciisa looguna talagalay shaqaalaha dowladda hoose haddii aan lahayn agaasimayaasha agaasimaxyada dalkayada iyo dhammaan shaqaalaha degmada ayuunba aad la rabaa inay uga faa'iidaystaan xirfadooda si kor u qaado tababaro horay oo mashruucan dowladka ay degmada ka faa'iidaystaa jirto oo xagga human resources gelinayay ama shaqaalaheeda gelinayay soo agaasimaha hadda uu sheegayba arrimaha bulshada waxaa jira tababaro loo qaaday dhankaas iyo muqdisho bulooyinkaan soo dhaafinay haddana wasaaraddu arrimaha gudaha waxay aad u dhiirgelinaysaa degmadu in ay shaqaalaheeda noqdaan shaqaalo xirfadooda kor sarreyso Tababarka ayaa door ka qaadan doona horumarinta howlaha shaqo ee shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada Kismaayo.